magaalada jigjiga waxaa xalay munaasabad casho sharafa loogu sameeyey wafdigii uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre mas-uuliyiinta maamulka soomaalida iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dhinac warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata
wafdigii oo hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ee booqashada ku yimid magaalada jigjiga ayaa loogu sameeyey xaflad casho sharaf ah magaalada jigjiga waxaana madashii munaasabadani ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre oo bogaadiyey nabadgelyada ka jirta deegaanka isagoo tusaale usoo qaatay sida bulshada soomaaliyeed ay u yihiin dad isku mid ah in dadka beledweyne ku nool iyo kuwa jigjiga ku nool ayna jirin wax lagu kala garan karo runtii meelaan nabad ka jirin nolol fiican kama jirto marka inaad alxamdulilahi horta dhahdaan ilaahay ku shukriya annagana noo soo duceeyeyn ilaahay dalka soomaaliya inuu ilaahay nabadeeyo oo nabad noqoto oo qof waliba uu naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo cirdigiisa runtii uu nabad u ahaado fursad fiican runtii oo aad iyo aad u wanaagsan ayaa aan haysanaa waxaan nahay dad walaalo ah oo ahlah oo darisa oo ay ka dhexeeyaan wax walba oo bani aadam ka dhexeeya laga soo bilaabo diinta ilaa afka ilaa midabka ilaa dhaqanka wax inoo kala maran ma jiro dadka beledweyne ku nool iyo dadka jigjiga ku nool wax lagu kala garan kara ma jiro oon ayagii marka mar haddaan saan nahay danaheen oo dhan baa isdhex galay danteena isku dhex jirta marka waa inaan kala faa'iidaysanaa isu faa'iidaysnaa isu gurmanaa isu hiilinaa sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa madasha ka yidhi waxaan idinka baranay sida la iskugu kaashado ee cadowga la iskaga celiyo isagoo dhanka kalena tilmaamay inay ballaarin doonaan iskaashigooda ee dhinacyada amniga ganacsiga iyo xiriirka waxaan idinka barannay runtii oo si fiican idinka barannay sida laysu kaashado oo cadowga layskaga celiyo dadka soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inaad sabab u ahaydeen gabdhaha soomaaliyeed ee deegaanka jooga sida ay u garab istaageen ciidankii dagaalamaya siday u garab istaageen madaxdoodii iyo dowladdii waxay idinkaga daysadeen inay ayaguna sidii sameeyaan inay ayaguna raashinkii qaadaan inay burkii dubaan inay sahayday diyaariyaan inay diyaarada kaga soo qaadaan magaalada muqdisho oo ay beledweyne keenaan ayay bilaabeen iyo booliburda runtii marka taasaa waxay keentay marka guul fara badan ay keentay waa laydinkaga daysaday annagana insha allah waa ku guulaysanay dabcan haddana waan kusii guulaysan doonaa ilahay idankiis waan ballaarinaynaa iskaashigeenna midka amni midka ganacsi midka bulsho intaba haddii ilaaha idhaahdo soomaaliyana runtii aniga oo ku hadlaaya magaca shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waan idin mahadcelinaynaa dhankiisa madaxweynaha deegaanka mustafa maxamed cumar oo ka hadlay madashani ayaa sheegay in lasii xoojinayo iskaashiga ka dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya gaar ahaan walaalaha ku nool digaagka soomaalida iyo soomaaliya oo xuduud dheer wadaaga waxaan aad ugu farxsanahay habeen qurux badan oo wanaagsan in ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda aan walaalaha nahay uu inala joogo taas oo runtii aad iyo aad farxad noo gelinaysa sababtoo ah waad ogtihiin cabsidii jirtay iyo kala qoqobkii iyo qaabkii aragtiyada laga bixin jiray marka dadka aynu isugu dhownahay jaarka aynu nahay noo yimaadaan dal ahaan la dareemi jiray iyadoo laga yaabo mas-uuliyiin ka socda burkina faso iyo niger iyo hadday yimaadaan wax diiqad iyo wax cabsi aynu jiri jirin haddana dalka inoogu dhow aynu dhiig iyo dhacaanba wadaagno diiqadii cabsidii la gelin jirtay waad garanaysaan iyadoon tiijirin oo maanta oo dhan labada wafdi isku dhex jira waxaan soomaali ahayn uunala socon inaan soo gaarno oo taarikhda ilahay nagu samo aad iyo aad baan ugu farxsannahay ra-iisul wasaare adiga iyo xukuumaddaada waxaanu u sheegaynaa in dal ahaan sidaad kusoo wada hadasheen xukuumadda federaalka ee etoobiya iskaashi ballaaran oo kii bilowday isbeddelkii kadib inuu la sii wado inaan dhankanagana ka qaadanayno hadday tahay dhanka amniga isdhexgalka bulshada ganacsiga iyo maaragtay dhanka iswadaarsiga dhaqanka iyo ciyaaraha iyo waxyaalaha la mida madaxweyne mustafa ayaa sidoo kale sheegay in maanta dal ahaan fikirka jira uu ka duwan yahay islamarkaana dalka ay ka jirto xukuumad ka duwan xukuumadihii hore taasoo uu xusay in wakhtigan aad loogu heelan yahay isdhexgalka labada dal marka waan ku faraxsannahay in muxuu ahaa maanta dal ahaan fikirka jira kaa uu ka bedelan yahay oo xukuumad ka bedelan xukuumadii hore dalka ay ka jirto haddana aad loogu heelan yahay isdhexgalka labada dal oo aan ku imanaynin iyadoo laga boodayo deegaanka soomaalida sababtoo ah hadda ka hor labada dal waxbaan wada qabsanaa way odhan jireen laakiin mid wuxuu ahaa ku salaysan caburinta dadka deegaanka ku nool oo ilaa iyo xilligii mingiista xaale maryam iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad bare ay ku hadli jireen jabuuti waagaa laftigeeda dalalku si guud way isugu iman jireen laakiin mar walba waxa aynan deegaankan taladiisu ayna ku jirin ama tixgelintiisa ayuu ahaan jiray marka aad baan ugu faraxsannahay xilli wakhtigii ka duwan inaad nala joogto waxaan ku ballan qaadaynaa iskaashiga dhanka amniga iyo dhanka isdhexgalka kale ee aynu ka wada hadalnay inaan sii xoojin doono maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga